Madaxweynaha maamulka Somalilan ayaa waxa uu amar ku bixiyay in dhulka xeebta ah ee Berbera loo jiirsan doonin ilaa labatan mitir dadka doonaya inay goobahaasi ka gataan dhul ay ku dhistaan guryo waxa uuna bulshada deggan dhulka xeebta ah ee Berbera uga digay inay ka fogaadaan si ay saameyn ugu yeelan badda loona helo fagaare xeebed la isugu imaan karo. Ugu horeyn, wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Somalilan ayaa ka hadlay arrinkan.
bismillaahi raxmaani raxiim waxaan jeclahay halkan inaan in yar faahfaahiyo on kaga warramo arrin ku saabsan danta guud ee dhulka jamhuuriyadda Somalilan khaasatan gobolka saaxil waxaa dhowaan ku tegay halkaa booqasoo madaxweynaha jamhuuriyadda Somalilan mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi dhulkii soo booqday waxaa ka mid ahaa qaybaha danta guud weliba xeebta dhereeran ee badda qaybtaa badda danta guud madaxweynayaashii soo maray Somaliland marka laga soo bilaabo maxamed xaaji ibraahim cigaal iyo intii ka dambeysay meel aan wareegta laga soo saarin may jirin waxay ku salaysnayd in laba boqol oo mitir loo jirsado xeebta laakiin waxaa soo baxday in sharciga ah in badan lagu gafo guryo aan kastoona tiradoodu badnayn laga dhisay socdaalkan ugu dambeeyey uu madaxweynuhu tagay berbera wuu soo wada maray amar cad buu ka bixiyey oo ku sharaxayo in danta guud taa hore la soo saaray iyo tii dambu isagu soo saaray baa aan laba boqoloo mitir loo dhaafaynin dhismahaa la galay waxna way dhisan yihiin waxna iminkay dhammaad ku dhowyiin amar buuxa ayuu soo saaray halkan waxaa ila fadhiyaa wasiirka u qaybsan Somalilan danta guud dhulka dhanka kale wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta ayaa isna dhankiisa arrinkan ka hadlay bismillaahi raxmaani raxiim waxaan jeclahay halkan inaan in yar faahfaahiyo on kaga warramo arrin ku saabsan danta guud ee dhulka jamhuuriyadda Somalilan khaasatan gobolka saaxil waxaa dhowaan ku tegay halkaa booqasoo madaxweynaha jamhuuriyadda Somalilan mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi dhulkii soo booqday waxaa ka mid ahaa qaybaha danta guud weliba xeebta dhereeran ee badda qaybtaa badda danta guud madaxweynayaashii soo maray Somalilan marka laga soo bilaabo maxamed xaaji ibraahim cigaal iyo intii ka dambeysay meel aan wareegta laga soo saarin may jirin waxay ku salaysnayd in laba boqol oo mitir loo jirsado xeebta laakiin waxaa soo baxday in sharciga ah in badan lagu gafo guryo aan kastoona tiradoodu badnayn laga dhisay socdaalkan ugu dambeeyey uu madaxweynuhu tagay berbera wuu soo wada maray amar cad buu ka bixiyey oo ku sharaxayo in danta guud taa hore la soo saaray iyo tii dambu isagu soo saaray baa aan laba boqoloo mitir loo dhaafaynin dhismahaa la galay waxna way dhisan yihiin waxna iminkay dhammaad ku dhowyiin amar buuxa ayuu soo saaray halkan waxaa ila fadhiyaa wasiirka u qaybsan Somalilan danta guud dhulka